halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo internetka v o a somaly com
si wanaagsan dadkaana dhegaysanaya meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa jimce tobanka bisha julaay sanadka idaacaddan waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah cashi faahim iyo sahre cidla nuur
qodobadaad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a qaraxyo laga soo sheegayo inay goordhaweyto ka dhaceen magaalada muqdisho gobolka south carolina ee dalkan maraykanka oo maanta dejiyey calanka la adeegsan jiray xilligii addoonsiga dadka madow ee maraykanka dadka gobolkaasi ayaa si diiran u soo dhoweeyey tallaabadan
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maanta ku saabsan dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka
laba askari oo ka tirsan booliska dalka kenya ururka al-shabaab uu muddo laba sano ah afduub ka afduubteen gudaha dalka kenya ayaa la sii daayey madaxa booliska kenya ayaa a f b u sheegay in labadan askari lasoo badbaadiyey shan iyo labaatankii bishii juunna balse shalay uuna saxaafadda warkooda loo soo gudbiyey waxaana uu sheegay inay haatan caafimaad qabaan waxaa soo baxaya warar iskhilaafsan oo ku saabsan sii deynta askartan booliska kenya waxa ay sheegeen in askartan lasoo badbaadiyey halka ururka al-shabaabna uu sheegay in askartani ay sii daayeen kadib markii ay qaateen diinta islaamka qaar ka mid ah warbaahinta kenya ayaa sheegaya in ay dhici karto in lacago madax furasho ah lagu bixiyey sii deynta askartan askartan booliska ah oo lagu kala magacaabo joseph wambugu iyo frederick jirjir ayaa laga soo afduubay weerar ayaa lagu soo afduubay weerar ka dhacay meel u dhow gaarisa bishii meey ee sanadkii
socod xushmaysan oo maanta lagu marayey jidadka waaweyn ee caasimada gobolka south carolina iyo weliba aha ciidamo gaar ah oo salaan dhiibayey ayaa maanta hoos loogu dejiyey calankii ay isticmaali jireen xilligii addoonsiga halkaasi calankaasi oo sudhnaa muddo ka badan konton sannadood dad kala midabyo duwan oo ku dhawaaqaya u s a ayaa jimcahan maanta isugu soo baxay gobolkaasi goobjoogna ka ahaa markii calankaasi taariikhda la dejinayey kadibna guriga martida ee caasimada ayaa laga dejiyey calankaasi iyada oo la geeyey madxafka amaba museumka dadka maanta isku soo baxay ayaa lulayay calanka maraykanka ee ka kooban xidigaha iyo xariiqaha tallaabadan ayaa timi saddex toddobaad uun kadib markii wiil cadaana uu toogasho ku dilay sagaal qof oo madow ah oo ku sugnaa kaniisad ku taala charleston ee gobolka south colorina dilkaasi oo lagu tilmaamay cadho ka kacday jinsi nacayb
baarlamaanka dalka gariiga ah ayaa maanta oo jimco ah kulan ka yeeshay inuu ansixiyo hindisayaasha dib u habeynta si loogu bedelo in baxnaanin dhaqaale oo dheeraad ah uu u helo dalka gariiga dalka gariiga ayaa ku dadaalaya inuu xasiliyo dhaqaalihiisa oo sabaynaya iyo in uu kusii jiro xayndaabka dalalka adeegsada lacagta yuroga gelinkii dambe ee khamiistii shalay ayaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu ayaa waa ra-iisul wasaaraha dalkaasi greega alex sibras uu hindisihiisa dib u habeynta uu gudbiyey wasiirada maaliyadda ee dalalka yurub midowda yurub ayaa go-aan ka gaaraya amaahsiinta dalka greega oo uu haysto ciriiri dhaqaale macluumaad yar unbaa ilaaya hadda ka soo baxaya athanis ee waxa ay tahay waa waxa ay tahay xayndaabkan cusub ee amaaheed haddii greega iyo dalalka yurub ay ku guuldaraystaan inay heshiisa ka gaaraan ayaa taasi waxa ay horseedi doontaa in gariiga bannaanka laga dhigo xeyndaabka dalalka lacagta yurowga adeegsada siddeed labaatanka dal ee xubnaha ka ah midowda yurub ayaa axadda soo socota la filaya inay isugu yimaadaan kulan deg deg ah oo ay ku eegayaan xaaladda dalka gariiga iiraan iyo wadamada dunida ugu xooga weyn ayaa ku dadaalaya inay sii socdaan wadahadalada adag ee uga socda magaalada vienna kadib markii dhowr jeer ay dib u dhaceen iyaga oo wakhtiga loo qabtayna isku dayeyey inay hadda ku gaadhaan heshiis dhammaystiran xogaya arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka john kerry ayaa la kulmay goor hore oo saaka dhigiisa dalkaasi iiraan maxamed javad sariif iyo weliba saraakiisha midowda yurub ee siyaasadda dibadda hoteelka ku yaala magaalada vienna oo ay wadahadaladu ka socdaan isagoo la hadlayey amaba kula hadlayay warbaahinta master sariif waxa uu sheegay in wadahadaladaasi ay horumar sameeyeen balse mar uu ka jawaabayay su-aal ay wariyaashu weydiiyeen oo ku saabsanayd haddii si joogto ah oo ilaa sabtida ilaa axadda ay sii joogayaan magaalada vienna wuxuu sheegay in loo baahan yahay in la sii wada hadlo amaba ay arrimahaasi sii socdaan
madhabta katholiga ee diinta masiixiga ah ayaa safar dhinaca diinta ah oo uu ku mareeyey dalka bolivia kusoo gabagabeeyey booqasho uu ku tegay xabsi ay tiro aad u badani ku xiran tahay oo lagu magacaabo balmasola xabsiga balmasola oo caan ku ah gacanka hadalka islamarkaana ka mid a saddex waa laba iyo soddon xabsi ee dalkaasi leeyahay ayaa loo qorsheeyey in lagu xiray ilaa iyo sideed boqol oo qof hase ahaatee waxaa ku xiran maxaabiis gaaraysa ilaa iyo shan kun oo qof maxaabiistan xabsigan ku jirta ayaa lagu soo waramayaa in shantii qof afar ka mid ah ay weli sugayaan maxkamad laba sano ka hor ilaa iyo lix iyo soddon qof ayaa ku dhintay gacanka hadal dhex maray laba kooxood oo kala duwan dalka bolivia ayaa si weyn looga dayraya garsoorkiisa taas oo baaris lagu wado ilaa iyo kun garsoore iyo saddex boqol oo dacwad ooge
waa hagaag dhegaystayaal waxaanu idin leenahay jimco wanaagsan iyo ramadaan wanaagsan halkaad naga dhegaysanaysaan waa v o w washington wararka ku saabsan qarax ka dhacay magaalada muqdisho ayaa dabcan aanu ku daba jirnaa oo aad goordhow maqli doontaan balse marka hore dalkan maraykanka maanta oo jimco ah waxaa banaanka hore ee xarunta gobolka south carolina laga dejiyey calankii la isticmaali jiray xilligii adoonsiga dadka madow halkaasi ka taagnaa konton sannadood in ka badan dadkan ayaa waxa ay ka soo qayb galeen munaasabadii calankaasi lagu dejinayey gobolada koonfurta ku yaala ee dalkan maraykanka ayaa calankaasi isticmaali jiray xilligii ay dagaalami jireen difaaca hanaankii addoonsiga ee dadka madow labada aqal ee gobolka south carolina ayaa ansixiyey in calankaasi la dejiyo waxaana shalayto sharciga lagu dejinaya calankaasi saxeexay barasaabka gobolkaasi dadka madow ee maraykanka ayaa calankaasi u arka inuu u taagan yahay isirnacayb halka dadka kale ee caddaanka ahna ay taageersan yihiin cabdiqaadir ciise almis waxa uu ka mid yahay soomaalida degan gobolka luisiana ee dalkan maraykanka guul weyn bay runtii u tahay south carolina oo qura maaha southka oo dhan meelo badan baa calankani ka jiraa wuxuu ka jiraa georgia wuxuu ka jiraa mississippi wuxuu ka jiraa alabama wuxuu ka jiraa north carolina calankani wuxuu u taagan yahay south carolina waxay taariikhi ahayd meeshii ugu horreysay ee dagaalkii maraykanka ee waqooyiga koonfurta ah xabaddu ka qarxdayba marka haddii halkaa laga qaado taariikh weyn buu igu sooceynaya dadka ku nool southka weliba khaasatan dadka minoritiga iyo dadka madmadow
cabdiqaadir ciise almis waa soomaali degan gobolka luisiana waxaanu ka hadlayey magaaladaasi amaba gobolkaasi south carolina iyo muhiimadda ay u leedahay in calankaasi la dejiyo
ramadaan kariim ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dowladda masar ayaa xabsiga dhigtay afartan qof oo soomaali ah oo doonayey inay u tahriibaan dalka talyaaniga sida uu magaalada qaahira uga soo waramayo waryaheena xuseen saxnuuni ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiga dhigay in ka badan afartan qof oo tahriibiyaal soomaaliyeed xilli ay isku dayayeen inay si sharci dara ay uga tahriibaan xeebaha waddankani muhaajiriinta soomaalida ay ciidamadu ay soo qabqabteen oo isugu jira gabdho iyo wiilal ayaa qaarkood laga soo qabtay biyaha xeebaha masar xili ay saarnaayeen dooni u socotay dalkaasi talyaaniga warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in tahriibayaasha gacanta lagu soo dhigay inay ku jiraan muhaajiriin kale oo u dhashay dalalka siiriya falastiin iyo qaar ka mid ah dalalka geeska afrika cabduqaadir faarax xersi oo ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee dalkani ayaan wax ka weydiiyey xariga loo geystay tahriibayaasha soomaaliyeed dhab ahaantii waxaa jira dad gaaraya afartan oo isugu jira rag iyo dumar ee ciidamada amniga ay gacanta kusoo dhigeen dadkaasoo rabay si sharci darra ah inay uga tahriibaan xeebaha dalka masar waxaa ku heliyey dowlado kale sida falastiin suuriyaan waxaana ku jira rag aniga qaraabadeeda ah waxaana hadda ku jiraan xabsi ku yaalla daldhow magaalada iskandariya dadkaasna waxay ku dambayn doonaan lama garanayo ilaahad sidoo kale waxaa jira dad gaaraya boqol oo soomaaliya hore oo horey ugu xirnaa xabsiyada dalkan ku yaalla masar dadkaasoo isugu jira rag iyo dumar iyagana oo hadda ka hor laga soo qabtay xeebaha dalka masar kuwaasoo iyaguna xabsiga ku jira marka lama ogaan karo in la soo daynayo in kale iyo in dalkooda dib lagu celinayo lama ogaan karo ilaa hadda war dhaba oo aan ka hayna ma jirto arrimahan ayaa imaanaya xili ciidamada amniga iyo kuwa ilaaliya xuduudaha waddankani si weyn loo soo dhoobay magaalooyinka ay ka baxaan dadka tahriib doonka ahi ee ka baxa waddankani sidoo kale maalmihii ugu dambeeyey dalkani masar waxaa soo gaaray in ka badan boqol qof oo soomaali ah kuwaasoo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha masaarida laba qof oo soomaali ah ayaa ku geeriyooday xeebaha waddankani inta la ogyahay sanadkan gudihiisa xili ay isku dayayeen inay ka baxaan xeebaha dalkani masar halka in ka badan boqol qof oo muhaajiriin soomaali ahina ay ku jiraan xabsiyada waddankani xuseen saxnuuni v o a qaahira
halkaasi aad dhegaystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a sida dhegaystayaal aanu horeba idiinku sheegnay qarax ayaa goordhow ita ka dhacay magaalada muqdisho inkastoo ilaa hadda aanaan warar faahfaahsan qaraxaasi ka haynin haddana waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira cabdicasiis xuseen cismaan oo isagu inoo haya faahfaahinta dheeraadka cabdicasiisow haddii aad maqlayso waad mahadsan tahay saaxira ciidle sidaad sheegtayba horta macluumaad rasmiya oo weli qaraxyada aanu ka hayno ma jirto laakiin xogta ama wararka initialka ee iminka hordhac aan hayna waxay sheegayaan in qaraxyo ay ka dhaceen hoteelo magaalada muqdisho ku yaala waxaa la leeyahay dabley hubaysan oo al-shabaab ka tirsan ayaa laba hotel oo magaalada muqdisho ku yaala la weeraray hoteeladaasi waxaa magacyadooda lagu sheegay hotel weheliye iyo hotel kale oo lagu magacaabo siyaad waxaana la sheegayaa in dableydaasi ay hoteeladaasi baabuur qaraxya ku weerareen kadibna dableydu ay gudaha u gashay hoteelka wakaalada wararka ee reuters ayaa waxay tabinaysaa in iyadoo xiganaysa afayeenka ururka al-shabaab oo isagu sheegaya in dabley iyaga ka tirsan ay weerarkan fuliyeen islamarkaana ciidamadoodu ay haatan gudaha ugu jiraan buu leeyahay hoteelada ilaa hadda ma ogin si rasmiya cidda hoteeladaasi ku jirta iyo macluumaadka rasmiga laakiin wixii warara ee soo kordhaa dabcan intaan idaacadda ku jirno ayaan sahray dadka u sheegi doonaa aad baad umahadsan tahay dhegaystayaaalkaasi wuxuu ahaa cabdicasiis xuseen cismaan oo isagu haatan ku sugan xafiiska warqabadka ee v o e da waxii warara ee kasoo kordha qaraxaasina intaanu hawada ku jirna ayaanu idinla socodsiin doonaa
haatanna kusoo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo inoo hayso sahra cabdi axmed
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijkeennii faaqidaadda toddobaadka toddobaadka soo socda maalinta isniinta ee saddex iyo tobanka bisha juulaaya ee tahay dowladda soomaaliya waxa ay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysaa dacwadda muranka badda soomaaliya ku salaysan ee kala dhexeeya kenya dad badan ayaa waxay isweydiinayaan muranka badda dacwaddeeda soomaaliya xilligan ma ku guulaysan kartaa wakhtigan lagu guda jiro iyadoo ay jiraan eedaha lala xiriirinayo dowladda inay heshiisyo horay u dusiyey badda soomaaliya ay la gashay dhinaca kenya iyo sidoo kale cidda ku helinaysa dacwaddan dowladda soomaaliya dhammaan qodobadaasi barnaamijka ayay ku jiraan waxaana ka qaybgelaya wasiirka dekedaha gaadiidka iyo badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaate cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ka qaatay shahaadada masterska jaamacadda ohio state university isaguna ku sugan colombos ohio iyo talihii hore ciidamada badda haatanna ah gudoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya admiral faarax axmed cumar faarax qare dhammaantiinba soo dhowaada martida barnaamijka waayahay ugu horreyntii waxaan siinayaa bal wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi bal ugu horreyntii waxaad nooga warantaa rajada dowladdu ay ka qabto in ay dacwadan ku guulaysato
dowladda iyo ummadda soomaaliyeed rajo weyn bay ka qabaan sababtuna waxa weeyaan dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeedba waxay ku taagan yihiin qadiyad caadila oo xaqa oo aan cad oo maalin cada ayay ayay ku taagan yihiin sidaa daraaddeed dowladda iyo ummadda soomaaliyeed toona shaki kama qabaan inay cadaaladda iyo qadiyadda cadaaladda ee hoog ay ay difaacayaan inay marnaba ku guuldaraysanayaan marnaba mar ma qabno sidaa daraaddeed waxaanu qabnaa rajo aad iyo aad iyo aad u weyn in aanu si fiican oo qiimalo dowladda soomaaliyeed waa hagaag su-aaltaasi la mida waxaan siinayaa admiral faarax axmed cumar faarax qare oo jooga asna magaalada muqdisho anagu xaq baa naga maqan xaqi xaqayna inaan doonana marka kooba xaq baanu leenahay marka labaadna waddo cadaan ku taagano waanoo caddahay inaan gar leenahay mar haddaan xaqna naga maqaya garta inoo muuqato inaan guulaysano arkay noo saaran tahay sidaasay noo tahay sidaasaana maxkamada u geynay sida wasiirku u sheegay waana arrin ummadda soomaaliya danaynayso aaminsantaana inay ku guulaysan doonto insha allah bal cabdi waaxid kusoo dhawow adiga ma kula tahay sida ay labadaasi mas-uul u dhigayaan in soomaaliya ay ku guulaysan karto dacwaddan
marka u horeysa waxaan halkan ka salaamayaa admiral faarax oo aan bishii december kusoo arkay magaalada muqdisho iyo wasiirka oo laynka ku jira labadiinaba waxaan leeyahay ramadaan wanaagsan ilaahayna amni iyo nabad dalkeena ha bixiyo intaas ka bacdi doodu waanu saas hadde yani lama oran karo kayskan ma ku guuleysanayno dabcan hobkaas waa jira laakin waxay ku xiran tahay laakiin waxay ku xiran tahay faktaro badan ama tilmaamayaal kale oo muujin kara inaad guuleysanaysid iyo inaada guuleysanaynin kana imaanaya macluumaadka aan filaayo dadka kayskan gacanta ku haya oo soomaalida ah ama looyarada ah ama expertiska banaanka ay ka qorteen macluumaadka dheeriga ah oo ay ku guuleysteen maxaa yeelay dhanna waa arrin qaanuun dhanna waxa weeye waa arrin geography weeye oo geo geolandmaska iyo badda isgalaya waxaasoo dhan baa xukumaya iyo dhinacyadu sida ay ugu qancaan wixii kasoo baxa resultigaas inay fuliyaan taasaa keeni kadha in la qiyaasi karo laakiin hadda dooda waa saas waa n ku guulaysan karaa dowlad ahaan waa qaabkaas waa loo dhigi karaa waa tahay bal wasiirka haddaan dib ugu noqdo wasiir bal waxaad iiga warantaa dhowrkii cisho ee ugu dambeeyay golaha wasiirada iyo guud ahaanba dowladda soomaaliya kulan ayay arrintan ka lahayd maxaa dhaliyay dacwadda in waktigan bal sanadkan sanadkii hore iyadoo la gudbiyey labadii kun iyo afar iyo tobankii in haddana toddobaadka soo socda la gudbiyo mar kale maxaa keenay waktigan in la gudbiyo dacwaddan horta waxaa kalama keenin kollay maalin unbaa la gudbin lahaa waayo arrintan waxay arrin culays badan ku haysa qaranka soomaaliyeed guud ahaan ummadda soomaaliyeed oo dhan mas-uuliyiinteeda gaar ahaan marka kollay maalin baa la gudbin lahaa ee maalintaas ayaa loo cayimay in la gudbiyo oo maxkamadda la horgeeyo kayskaas isagoo tafatiran middan ayaamahan dambe runtii dowladda oo dhan lama odhan karo golaha wasiirada laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare ra-iisal baarlamaan golaha xukuumadda ama wasiirada iyo baarlamaanka intaba runtii waxaan odhan karaa wuxuu ahaa toddobaad ama toddobaadyo ayaa soo bax runtii aan soo moodnay dhowr calaamadada waaweyn ay ka muuqdeen oo ah toddobaadadii xorriyadda soomaalida iyo toddobaadada runtii howl adag oo dambe la galay oo aan ku magacaabi karo toddobaadyadii ama asbuuxyadii midnimada iyo wax isla garashada iyo jaan iyo jiib islahelka ayaan runtii ku magacaabi karaa waayo mawduucan maxkamadda iyo mawduucyo kale oo runtii qadiyadda ummadda soomaaliyeed ka mid ah waxaan odhan karaa waxay kiciyeen in dhammaan gacmaha laysqabsado in dhammaan wax walo qoraa dhinac layska dhigo hadday madaxweynaha tahay hadday ra-iisul wasaaraha tahay hadday golihiisa wasiirada tahay hadday ra-iisul baarlamaanka tahay hadday golaha baarlamaanka tahay waxaa lagu jiray runtii hawl adag oo aan odhan karo qadiyadana runtii waxay waxay noqon kartay oo aabay ka noqotay baan odhan karaa mishaqo weyn bay u noqotay runtii ummadda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaana dadka gacanta ku haya hogaanka iyo dowladnimada soomaaliyeed maanta oo ay noqotay qadiyad ururisay oo isu keentay oo runtii ay gacanta laisku wada qabsado waaya aynan go-aan cad noqoto in gacanta la wada saaro in qadiyaddaa soomaaliyeed iyo dhulkaa soomaaliyeed la difaaco waa gartay marka waxaad ula jeedaa toddobaadyo ka hor idinkuma sii jirin oo laakiin dowladda maadaama xiliyadii ee la guda tegayay xorriyadda soomaaliya ayaa een, dhowr arrimood oo ku dhashay dowladda ay qayb ka tama sidaasa mise anigaa si qaldan u qaatay waxaan ujeedaa walaal waxaan ujeedaa ilaa lix iyo labaatankii juun Hmm.
ilaa iyo iminka waktigan joogno inta u dhaxaysa laba hawlood oo waaweyn baa runtii een, lagu midaysnaayo lagu socday waxay ahayd midi toddobaadkii iyadii la odhanayay xorriyadda soomaalida oo ee, ummadda soomaaliyeed xorriyadeeda ay qaadatay in dabaaldegeedii iyo howlgalkeedii iyo muujinteedii iyo weynaynteedii runtii lagu wada jiray oo qaranka o dhan ugu taagnaa taasi waxay abuurtay runtii in ay quluubta iyo gacmaha dadka mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed runtii ay gacanta iskabsadaan bay keentay laakiin runtii waxaan odhan karaa asbuucyada dambe ee lagu jiray arrintan taladeeda iyo go-aan qaadashadeeda kama dambaysta ah oo runtii dee taladu way ballaadhay iyo wakti badan laakiin waxay keentay wakti mas-uuliyiinta ummadda soomaaliyeed aan odhan karo way ku urureen way iswada gacan qabsadeen way isgarab istaageen si ay kelmadooda iyo qorshahooda arrintaa ku saabsan in la difaaco dalka soomaaliyeed ciid kas kaaka ka mid ah in la difaaco ayay runtii een, lagu midoobo laisku- meel laisku wada taagay waa hagaag Een, admiraal faarax qara ayaan siinayaa ee bal kusoo dhawow mar kale faaraxow een, waxaad iiga warantaa waxaad ahayd taliyii hore ciidamada soomaaliya ee dhinaca ee badda haatan waxaa tahay guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista ee badaha soomaaliya een, waxaa lagugu tiriyaa inaad ka mid tahay dadka aqoonta u leh badda soomaaliya bal baddan laysku haysto ballaceeda ama tiradeeda intay la eg tahay ama waxa laysku haysto ma u fasiri kartaa dadka soomaaliyeed bismillahi raxmaan raxiim aad aad u mahadsan tahay su-aasha waa su-aal aal- aada u muhiim ah sideeda annaga iyo dowladda aan diriskana oo keenaya xuduud la yaqaan baa noo tiilay ayana kama jirin ilaa laga soo bilaabo waktigii ingiriiska iyo talyaanigu xuduuddaas ay dhigteen kun iyo sagaal boqol labaatan iyo shantii ilaa xuduuddaas la calaameeyey labaatan iyo sagaalkii dabadeedna mataqaan si wanaagsan labada dowlaba isla dhigatay soddon iyo saddexdii qarnigii tegey arrimahaas arrinta ila ka taaganay ma jirin ilaa dowladda burburtay markii dowladdeena ay burburtay ee dadkeena isku soo jeestay ayaa waxaad moodaa dowladda ingiriiska aho inay hawa gashay oo mataqaan badina xooga inay mataqaan wax ka qaadato ay hawadaasaa gashay hawadii waxaa sii xoojiyay dhulkii oo laga helay eh, batrool iyo gaas iyo waxyaalo fara badan arrimahaasaa markaa waxaa keenay in dowladda diriskaana kenya nagu soo doorto Eh, waxayna jeexday leen ka duwan layinkii la isku ogaayay qaanuunka dawliguna rabo unkolooska oo qabo unkolooska haddaan u naqdo sharci ahaan laba dowlood diriska xuduud badeedkeedu wuxuu yahay sida qaanuunku sheegayo xariiqin ka baxda xeebta halka xuduudada dhulka ay ay tahay ka baxda oo badda aada oo lamada dhinac waxusinta lamada dhinac waxusinta xariiqin samay karta oo xariiqin dardar kolaar la ah amba ku taagan oo ku qosanta xeebta taasaa la isku ogay qaanuunka dulmina oo faray dowladda deriska nala ah oo saaxiibkan oo kenya arrintaas waa ka bayrtay xariiqin baraleel baraleel ah equatorka la ah taasi marka waxay keentay in angal soo baxo xagalu soo baxdo biyo soo baxaan dhul weyni soo baxo Mhm.
dhulkaas marka haddaan lu- luqada nambarada isticmaal ama luqada xisaabta idaa sahlaneen haddaan qaadno ezka oo laba boqol oo miil badeed ah ama saddex boqol oo sobaatan kilomitir ah dhulka ay nagu soo durugta kenya wuxuu la egyahay soddon iyo sideed kun kilomitir square oo u dhigma dalka soomaaliya boqolkii lix u dhigma gobol haddaan si kale u yidhaaha gobolka hiiraan wuu ka wen yahay dhulkaas gobolka hiiraan oo gobolada waa- ugu waaweyn wuu ka wen yahay indooru ka wen yahay waad haddii aan qaadno izadka aan ka baxno ee aan aado mataqaana continental shelf oo boqol iyo konton aanu sii dhaafo dhulkaasu wuxuu noqonaana lagu soo durgay boqol iyo toban iyo sideed kun kilomitir square ah oo dalka soomaaliya u dhigma sagaal iyo toban boqolkii amaba haddaad tidhaahdo saddex gobol iyo wax la jira sidaas awgeed waad gara kartaa dhibka ka imaan kara halkaas iyo xaqa intaa ku maqan oo dowlad diris oo nala tashan oo weliba saaxiibahayn ay sidaa samaysay waaya oo weliba wax badan ka galnay heshiis wadahadalaan ka galnay xaqeedu inuu soo baxay waa mahadsanta waa tahay een marka ma jirtaa in dowladda soomaaliya ee sahashay in een dhulkaasi kenya kusoo durgeeda keliya maahana ay ka gashay heshiis wadahadalla ee furtay taasina ay keentay in hadda dacwadda loo gudbiyo ee maxaan ku rahdaa maxkamadda oo dalalka waxaaba laleeyahay waxaa jira ee, dalal wax ka badan haysta labayo toban mayl ama wax ka yar haysta haddii ayaga muran ay geliyaan oo qaramada midoobey ay u gudubtana xuduuddaasi laga wada hadli karo la qaybin karo wax walbana ay ka imaan karaan marka ma jirtaa dowlad soomaaliya ama mas-uuliyiin soomaaliya inay sahleen arrintaas ha faarax ha ha wasiir Arrintaa wasiirku- halkaas su-aasha iyada waxay u baahan tahay runtii wakti dheer intaa la isla fahmo dadku in wax un la iska sheega ma aha oo wax tuhna iyo wax runtii laiskula wareegaalaysto ma aha runtii arrin mudanna ma aha laakiin waxaan kuu sheegayaa kenya goorta ay qaadatay xuduudda uu ka sheekeynayo admiral farax ee ay calaamadaa samaysatay ee ku qortay waxa ay sheegashadeeda sheegtay laba kun iyo shantii bay ahayd haye wax allaale iyo waxa dambe sheekooyina ee dadku ay sheegaan ma u- marka wax ka aada uga dambeeya bay ahayd marka waxay ahayd runtii oo ay ka bilaabmaysaa arrintaasi wax la sahlay maahe waa sida ay kenya declaare garaysay ama ay cad- ay sheegatay laba kun iyo shantii in xuduudeeda baddu ee soomaaliya ay sidaa tahay sidaas markay sheegatay ayaa ay bilaabatay muranka ee xuduudda badda ee soomaaliya iyo kenya waa waxaan doonaya inaan kuu sheego dadka ayna dhegeysanayaan aan u caddeeyo marka xuduud laba wadan la- u dhaxaysa laga hadlayo dhulku intuu leegyahay ama ha yaraado ama ha weynaadeen waa dhul dalka laysku hayaa waxa weeyaan miis- ma galo yaraan iyo weynaan ma galo waxaan uga jeedaa waata xidhiirka caalamiga u sameeya kaako hadday hadday dhulkiisa ama ciidiisa ay ka maqantay qofka waxay dhaawacaysaa madax banaanidiisa iyo jiritaankiisa qarannimo ayay dhaawac iyo nabar ku tahay marka uma baahanin inaynu ku mashquulno dhulkaas intuu leeyahay ee waxaynu u baahanay inaynu ku mashquulno waktigeennana gelino aada loo fahanno ummaddana loo sheego in lagu xadgudbay dhulka soomaaliyeed waayahay wixii aan leeyahay hadday yar yihiin iyo hadday badan yihin baa anaa leh oo ummadda soomaaliyeed baa leh ummadda soomaaliyeed mana yaraysanayso xataa hadday yar yahay dhulka iminka dhul weyn baa admiraalku inoo sheegay runtiina waa siday tahay xilmiga caan gartay waayahay tahay aan siiya bal cabdiwaaxid isna haye cabdiwaaxid sahro horta a- anigu horta waktigii dowladdii e, e, maxamed siyaad ay dalka joogtayna waa ka shaqeeyey E, historyga dalkaana e, intaan ogahay e, wax badan oo damqana waa arkay wax badan oo aan ku farxana waa arkay horta hadal tiradaan faraha badan oo iska socoto oo e, e, waa la midaysan yahay iyo waa shaqan qabanaya iyo gurdankaas waa wixii anigu waxaan dhahaa wixii kacaankii hadalbadnidii ee kacaanka uun iska socon jirnay laakiin realityga dalkan waxa waaye dhacdadan kismaayo eh, yacni jubbada hoose ka dhacday oo dalkan ay sheeganayaan horta qaanuuniyan waa wax u yaala maxkamaddu disputekaas ay dowladuhu soo gudbisadeen horta inay in ay raaciyaan qodobada u qoran eh, xuduudaha badaha iyo shuruucda innagu waxaan jecelnahay waa gaar laakiin haddii disputeku ay gasho gacan saddexaad Mhm.
adiga yacni factor badan ama midaysnow ama ha midaysnaanin ama mataqaanaa eh, eh, eh, eh, saas ha la ahaado waxba ma shaqaynayso gartay kenya waxay soo gaarsiisay dalkan position ah in soomaaliya ay qirato dispute inuu jiro memorandum of understanding baa la saxeexay Mhm.
waxaa la saxeexay kenya intaan memorandumka la saxeexin gogol dhig fara badan bay usoo yeelatay dhulkan inay soo gasho waxay samaysay jabhad bay samaysay laakiin underlyinka waxa ku qarsoonaa meesha waxay ahayd heshiisyo muddada badan dowladda dadka soomaaliyeed ka buuqay oo la sheegayo ilaa gaaraya waktigii gandi oo za- alzan alzania Alzania.
alzania la sameeyey heshiisyaa jiray mar walba xanaha la oran jiray total ba involver a meeshaan daadsi loo bixinaya wayna caddayd oo ciidamada la keenay oo oo lagula dagaalamaya shabaabka waxaas yacni hubkooda raashinkooda iyo qalabkooda bixinaysay forces ku taxalluqa inay inay ka ganacsadaan meeshaan waayahay bal halkaas maya waxaa intaana ka bixin waxaan rabaa taas waxay ahayd dhacdo soo dhacday weaknesska dadka soomaaliyeedna looga faa'iidaysanayay laakiin dhanka kale kenya arrinteedu wax ka soo qaad la-aan ma ahan kenya waxay ku doodaysaa dis- boodarkaanu ilaa lixdankiiba inaan la calaamadayn waayo Sida halkaa halkaaga hadda- sida ii hadda- joog halkaaga ii joog waa tahay wasiir m- ee shirkadihii ee sida uu cabdiwaaxid hadda ka dhawaajiyaba lalahaa shidaal qodis ayay ka bilaabeen dhulkaasi muranka uu ka taagan yahay ma ka baxeen mise waa ku jiraan meesha hadda horta walaalow ama ha ahaato kacaankii ha noqoto ama aynu maanta joogno ha noqoto midnimada iyo meelwadajeedku waxbuu taraya mar walba hadday kacaankii ahaydna waxbuu taraya hadday maanta tahayna waxbuu taraya marka taanu ma qaba runtii in la fudaysado oo waxaan ujeedaa haddii maanta ummadda soomaaliyeed madax iyo maamul iyo shacabba ay runtii ku midoobaan waayo waa inay xaqooda dhacsadaan waa tahay waa inay ciidooda ilaashadaan haddii aanay taa u midaysnayn mas-uul iyo mijo iyo madax haddaan u midaysnayn haba nagu celcelinanaba kacaanka iyo dowlado hore u jiri jiray lagana yaaba xilligooda inaysan jiri jirin murankan badda ee maanta taagan bal haddii dhinaca kale aan eegno shirkadaha su-aashaan hadda ku weydiiyey shirkadaha la yiri waxay horey uga qodayeen shidaalka een deegaankaasi laysku haysto ee xeebta gobolka jubbada hoose hadda ma ka qodaan mise way joojiyeen maadaama muranka iyo dacwad gudbinta ee hadda ee miiska saaranta dowladda soomaalidu waxay ka leedahay arrintaa aad baa looga wada hadlay mawqif aadna way ka taagan tahay dhulkaasi waa dhul soomaaliyeed cid kale oo bixin karta oo heshiis ka geli kartaana ma jirto haba yaraatee oo aan dowlad soomaaliyeed iyo ummad soomaalida ahayn sidaa daraaddeed ma aqoonsanin wax alaaliya wax heshiisa oo halkaa lagala galay ama dhulkaa runtii soomaaliyeed lagula galay cid kale ama shirkada ha noqdaan ama cidda doona ha noqdaane haba yaraatee ma aha dowladda soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed waxay aqbalayaan iyo waxay rumaysan yihiin weliba anoo fursaddan ka faa'iidaysanaya kagana wakiila dowladda soomaaliyeed iyo golaha wasiirada ay ka mid tahay heshiisya noocaasa dhulkaas u galay inay iminka inta ay dhowdahay ay ka laabtaan inay ka baxaan waa xadgudub ayaan u aragnaa waxaanay noqon doontaa qadiyad ay ummadda soomaaliyeed aanay kaga hadhin ama dowladda soomaliyeed aanay kaga hadhin cid kasta oo xadgudubkaa istaada ka faaidaysa waa yahay waa gartay wasiir aad baad umahadsan tahay bal haddaan admiraal faarax dib ugu noqdo soomaaliya rajo ayaad ka muujiseen in ay suuragal tahay in dacwadan marka ay gudbiso ay ku guuleysan karto goormaa go-aanka ugu dambeeya la filan karaa inuu soo horta marka ugu horeysa arrinta horta waa maxkamad way horta marka ugu horeysa cid saaraali karta ma jirto annagu waajibka ee wuxuu yahay inaan dacwadayno qoraala gudbino beryo kadib ayna tegaya meesha dhinaca kale in loo gudbiyo tegay ay soo akristaan ayaguna markaa kabacdi dhowr bilood ilaa sideed bilood meelahaas aan filaya in sharcigu qabee inay markaa kabacdi dacwadu furanto dibadeed lagama lagama sheekay karo goorkay mataqaana ee dhammaanayso meelaha qaarkood sanooyin badan ay qaadataa waa soo marnay waa soo akhrisanay dowlada badan oo halkaa maxkamadahaas ku haystay sida annagoo kale iyo kenya kuwa qaarkood waxay qaatay shan sano kuwa kale ka badan ay qaaday anaga kaliya waxaan rajaynaynaa maadaama xaqayda oo cabdi ay iska gaabtaan rajayn waa tahay marka ma la garan karaa xukunka haddii kaba soo qaadba hadda la rido oo dhinaciina ay ka janjeerto ma heli kartaan fursad kale oo aad dacwadaasi mar kale ku bilaabi kartaan ama dib aad ugu gudbin kartaan inay nihaayi taanu malayna yaan yaan yaan lahayn bacalka la yidhaahdo haddii lahayn laakiin balaaan sharciyaganka cabdilwaxid arrintaas aanu gudbinay kiiskii waa la dhisay looyaro waa loo qabtay waxa weeyaan waxaa kiiskiina waxa weeyaan dewaatanistaba la gudbinaya awal waxaa la odhan jiray dadka qaarkood ay galasi jireen dowladda soomaalida waxa weya way ka xagajinaysaa laakiin maanta waxaa loo baahan yahay hadday dowladda soomaaliyeed sidaa ugu dhiiratay inay dhulkaas sidaa ku difaacdo oo dariiqaa sharciga ah ee adduunku uu ku kala baxo admaarar ku sheegay horta dhulka laysku hayaa waxa weeye afartan kun ilaa sida yani soddon iyo laba ilaa afartan kun oo territoriada xagga badda dacwada dhinacyadu horta maxkamadaanu ma leh enforcement ma samayn karto haddii judgment ay rido oo waxa weeye maxkamada oo yani leh awooda iyadu ku fulisa ma lahan ma laga noqon karo camal lama dhex dhigaayo marka go-aan kastoo la qaato kenya waa didi kartaa soomaaliyana waa didi kartaa laakiin disbute sideeda u taagnaanaysaan waxaa dhacaysana marka resourcigii la rabay meesha in laga inla in laga helo oo laga qaato in in qolana awoodi weyda inay inay wadato maxaa yeelay military waxay keenaysaa confrontation mid waa la qabaa wasiirka oo shacbiga soomaaliyeed inay u midoobaan dalkooda dalkooda waa waa dumay waana la dumiyey faktarra badan baana dumiyey innagaa qayb ka ahayn qayb waxaa ka ahayd conspiracy badan oo jirto dalkan natural resourcekiisa hantidiisa oo hadda khatarta ay muuqato oo weligeed la sheegin waan qabaa in loo midoobo ka soomaaliyeedna inay conscious ka yihiin taariikhdooda inaysan gelin dhul soomaaliyeed in lala wareego waan hubaa wayna ka muuqataa laakiin waxaan u baahannahay si scientifica inaynu waxaan u darisno maxaa yeele costi baa inaga gelay minimum markay ugu yaraatay waxaanoo kale lacag fara badan ilaa shan milyan ilaa dhowr milyan bay u baahantah waxay u baahan tahay dadka soomaaliya in in la galvanize gareeyo oo loo sheega xaqiiqada waxay u baahan tahay in loo sheego territorial integritygoodii inuu isteeg yahay way muuqataa kenya uma turin soomaaliya ciidankeedii baa jooga waxyaabaha hadda complicationka sii wada waxa weeye kenya inay tiraahdo iyadoo ciidankeedii intaasoo kun u joogay xadka soomaaliya oo amisom ku joogta kabarkaas haysa haddana territorian claim ay samaysato aniga waxaanu arkaa wax shacbiga soomaaliya inay ka godoodaan mudan wasiirkan dib ugu noqonaya wasiir dad badan waxay leeyihiin xilligan soomaaliya awood uma laha inay xuduudaheeda ilaaliso badaheeda ilaaliso waxaa laleeyahy ciidamo ajaaniba ayaa madaxtooyada iyo iyo ilaalinaya caasimadii madaxdii dowladda ilaalinaya goboladii qaar ka mida ayagii ayaa jooga oo markii horeba say kusoo galeen calaamad su-aal ay saaran tahay marka waktigan soomaaliya inayba ka hadasho badayda lagu soo xadgudbay awood intee la eg bay u yeelan kartaa marka horta horta waxa weeyaan waxa waxa haddii ama soomaaliya xaalkay doontaa ku jirto xaaladay doonto soomaaliya ku jirto oo ha maraysa maanta taariikhda marxaladay doonta ha marto laakiin taasi ma keenayso kamana dhalanayso in ay wax walba isdhigto anigu waxaana gabaa maanta soomaaliya waxaa ka jirta dawlad itaalkii doonaba ha lahaado waxa weeyaan adduunyadana waxaa ku nool dawlado kala duwan qaar xoog weyn iyo qaar xoog yar iyo qaar xaalada ku jira iyo qaar xaalad ku fiican adduunyada oo dhan ayaa xaaladaas ka jirta oo saas laga noolyahay innaguna adduunyada saynu kamid noon ku noolnahay sidaa daraaddeed marka waxay la tahay ama ay tahayba xaqiiqadu soomaalidu runtii waxaan gabay baan runtii uu cabdillaahi suldaan timacde allah unaxariistay uu tiriyey ayaad moodaa xaaladan oo dhan inay tira inay sheegayso wuxuu yidhi cabdillaahi suldaan timacde dadka gabaydiis o dhan way wada yaqaanaan wuxuu yidhi markii ay iswada dooxatay ayaa daad u soo galay wy ubaxiina waa daadisay waana dubatay dubaaxdiisa waa wada cuntay duur dharaareed markii ay iswada dooxatay baa daad u soo galay waa daadkii uu sheegayay cabdillaahi suldaan timacde oo ka digayay lixdanaadkii iyo markii waxa weeyaan aan xorriyadda la qaadan ayay runtii muujisay waxaynu ku kalsoonahay oo qura inaynu idhaahno waxaan innaga ay sugaysanay soo maaha haddaynu maanta wignahay micid kale aynu micid kale ayna tabar tirtay soo inaynu waxaynu intaynu ka kacno oo aynu is urursanno oo gacmaha isqabsanno aynu dub isu ururin oo ka kac soo maaha waa ta gartay haddaada
shakiga aanan qabin waxa weeyaan inaanay marnaba dhulkaasi ka bixi doonin dhulnimada soomaaliyeed iyo lahaanshiisa marnaba inaanu ka bixi doonin ayaan rumaysnahay waya sinaba inaan uga bixi doonin waayo ummadda soomaaliyeed maantana way jirtaa xaalkay doontada ku jirto berrina way jiri doontaa ka dambayn doontaa runtii marka waa wax runtii iska cad inaanay marnaba qadiyadaasi inaanay inaanay cid kale ku guulaysan karayn siday doonta baa u dhacdeen waxaan u gudbayaa cabdiwaaxid cabdiwaaxid soomaaliya waxay ogolaatay inay dood ka gasho badda soomaaliya mas-uuliyiinta soomaaliya ayay ogolaadeen dacwadda ayaa gudubtay wakhtigan wax walba ayaa ka imaan kara marka marba hadday dacwaddan gudubtay maxaa maxaa dhici kara oo oo xigi kara horta aniga waxay ila tahay arrintaanu arrin fudud ma ahan arrin inagu aan dacwada bilownay wey kenya inay bilowday ahayd iyada dadka litigantiga qofka dacwada keena kenya waxay inagu khasabtay inaga dacwo inaan galno waxaana sahlay memorandum of understandingkii ay gashay bay shirkadaha shidaalka baara ay hor dhigtay inaan dispute ka jirinin dhulka soomaaliya soomaaliya markii dowladda soomaaliyeed markii dambey baraarugtay soomaaliya markii hore ayadaa qoorta geedatay hay-adahana actionskeedii baa invite gareeyay wixii kasoo bixi doono doodaas maxkamadda waa fallaartii cirka loo galo nin walooba fil wax walbay noqon kardhaa qodobo badan baa la cuskanaya qodobka shan iyo tobanaad xeerarka badda qodobka sideetan iyo sagaalaad xeerarka badda equidensas waxa la yidhaahaa jira dowladaha hadday isqabtaan waxaa jira berbendo color waxa la yidhaha jira continental shelfs baa jira waxaa jira decisions aan hadda shuruucda ku muuqnayno laakiin loojikadu ay keeni kardho loojikadaasuna waxay keeni kardhaa afar boqol oo trilyan afar boqol iyo afartan trilyan mitr cubic oo gas iyo natural resourcea ku jira meesha laisku haysto kenya waxay bixisay sideed zone sideed zone oo dhulkan hadda soomaalidu degantaho n f d da la yidhaha qayb ay inta badan ilaa taana sii gaaraysa waxaa zoonkiibaa wuxuu la soo galay badda markaasi kenya waxay keentay xataa inay tiraahdo jubbada hoosaan ka saaraya shabaab ka saaraya markaasay keentay ciidamo in soomaaliyeed la tababaro markaasaa la keena dad soomaaliyeed gudaha intii laga qorto in ayaga ruuxoodii loo isticmaala inay yihiin territorial aniga marka waxaan qabaa dadka soomaliya horta dhib ku filan wuu maray mana qabo hadda dagaalo iyo mushkilada horla inay galaan laakiin shacbiga soomaaliyeed waxay xaq u leeyihiin its a right familigaaga been looma sheego as a family dadka so walaal ii kaa dadka soomaaliyeed xaqiiqada ah waxaan meskaa inaga abuuray sidaan hadda uga bixi lahayna waa waxa aan qabaa hadda du- dadka dawladdeena iyo madaxdu inay inay inay- inay inay ku tala jiraan wixii kasoo bixi doona hadhow maxkamadda soomaaliya waa diidi kadhaa they can they can deny they can say ma aqbalayno resultiga hadduusa fair u ahay maxaa yeelay jus- justice-ka waxaa saldhig u ah waa fairness haddii cadaalad darra adigu aad tirsanaysid waa diidi kadhaa waa dhinaayi karaa nobody is force you qofkii hadday hadday qodotana hadda waa tuug tuug waxaagii qaatay oo isticmaalahayana yani inagu uguma horeyno laakiin inaan legitimacy la siinin kenya ay ku qodoto oo ku degto qalbigeeda waayo iisoo anigu- koob waa anigu- ka- anigu waan qabaa saas inay tahay waaya een, wasiir ma kula tahay een, dowladdu inay ee, iyadu daleen dhigtay badda soomaaliya oo een, in la sheegto een, ay ka murantay oo iyada ay keentay taasi aawadeedna maanta ay ku tahay iyada waxaysan waxba ka qaban karin haddii xataa dhinaca kale maanta la yidhaahdo badda waa laydinka xukumay soomaaliya walaal maya ma odhan karo dowladda ma odhan karo waayo ee waxaan odhan karaa ee, waxay arrintani daba ku leedahay dhibaatada ummadda soomaaliyeed ee iyadu gacmeeda ku abuuratay oo ku gashay daba ku leedahay odhanaya waana mas-uuliyad aan dadka soomaaliyeed dhan ama mas-uul ha noqdo ama mas- ama dowlad ha noqdo ama shacab ha noqdo ama aqoon-yahan ha noqdee waa waxaan anigu leeyahay qadiyadan iyo kuwa la midka ah ama tan gaar ahaan maanta hal arrin oo qura ayay qiimo ayaa ayaa faa'iido inooga leedahay faa'iidada inooga leedahay waxa ay inoo leedahay waxa waxaa weeyaan inaynu nidhaahno soo wixii aynu gacmahayna ku samaynay iyo burburkii dalka inaynu burburinay soo waxa ka soo baxay soo waxaan maaha gartay hadday waxaan tahay Mhm.
soo si- soo waxaynu samayn karnaa waa maxay maynu isdhiibnaabaa waa inaynu dib isu urursanno xoog iyo karaamo iyo maanta aynu dib karaamadeenna iyo dowladnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo midnimadeenna iyo soomaalinimadeenna iyo wadajirkeenna iyo wadaniyadeenna iyo soomaalida oo dib loo soo celiyo Waay, oo had- ay taasi ay la hubo oo aan hubo inay tahay ta dalkeena maantana difaaci doontaa berrina difaaci kari doonta waxba yanaan kala harin ninkii wax kala hadhow qoodhaay xeradaaba jabtay ay maanta dowladda taagan tahay wasiir wasiir So laakiin marka wax yar aan ma- kaa weydiiyo iyo meel kastaba joogo Waayahay.
anigu walaal runtaan kuu sheegayaa Hmm.
anigu waxaan em, mas-uul baan ahay laakiin waxaan ku dhashay burco ayaan ku dhashay in la yidhaahdo em, rumo wax yar oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee xuduudaha kenya ku yaalla ayaa la qaadanaya ama la qabsaday waxay iga dhigan tahay gurigayga oo la qabsaday bay iga dhigan tahay ha noqoto mid aynu garanno Waayo, qof wasiir, kastoo Soomaali waa- arko, waa- waa kugu- dhulka soomaalida la doonaya in la qaato waa kugu soo noqonaya waad mahadsantahay wasiir waayahay een haddii aanan la gudbin lahayn arrinkan oo qaramada midooba aan lagala hadli lahayn een sharciyan maxaa dhici lahaa een cabdiwaaxid murankan
Hadee- waxaa dhici lahaa haddii kenya ay iska wadato yani ilaa hadda adiga ciidan ma lihid oo yani mogtahay sharcigu horta waa practical wa wixii practical waa inaan ka hadalna mogtahay Mhm.
Eh, hadda haddaan dowladda soomaliya waxba gudbinin waxa weeye kenya waxeeda waa waa wa- waa wadanaysa marka kenya culayska haystaa wuxuu yidhi hadda ayadu wixii ay samayn lahayd waa samaysay yani waxaa la yidhi hebelo wixii adigu aad samayn lahayd samaysa wixii lagu samayn lahaa baa dhiman kenya culayska hadda haystaa waxa waaye dadkan drillerska explorerska yaa culays ku haya maxaa yeelay nimanka wax qodanaya yacni waa dad eurubian ah waa dad western ah shuruuc bay yaqaanaan hantibaa gelaysa soomaaliya sidaan wiik uma ahaan doonto soomaaliya waa ka kacaysaa soomaaliya yani dhib baa imaan kara yani fo- waxaana wa- waxa ilaa labaatan sano toban sano soo socoto iyo project garaynaya in in projectigaana socdo horta marka kenya soomaaliya iyada uma turin sida muuqata laakiin cabsida hadda taallaa waxay tahay waxa pressure ku haya dowladihii dowladihii eh, shirkadihii waxaan seexanaya waxay leeyihin no there is an legal argument here kenya waxay leedahay iyadu borderkan weliba lama cadaynin waxaan aada ugu mahad celinaya eh, generaal qare oo yidhi nineteen twenty five-kii ingiriiska iyo talyaanigu border bay degeen laakiin kenya waxay leedahay xorriyadda marka la qaatay soomaaliya kenya wax ma kala saxiixan haddaysan kala saxiixan supersidal waxaa ka dhigaya sharcigaas waxaa yani ri- loo noqonaya marka ciwijka dowladihii ka horreeyay wacan iska xuduudaha waxaa sameeyey niman isticmaaroo marka hore dhigi waayo xuduuddaasi maxaa keenay marka in laga noqdo hadda muran la geliyo oo maaragta siday wax hore ugu yaaleen maxaa hadda muranka gelinaya oo oo soomaaliya ku qasbaya lafteeda ayadoo le waxba iga maqan inay haddana dacwad ka gasho iyo gorgortan fiiri dalkan maraykanka majis seal iceland la yidhaaho canada iyo maraykanka udhaxaysa Mhm.
yaa waxaa lobster fara badan baa yaa laga helaa marka lobsterkii aa qiimo badan intay yeelatay yaa attention badan dispute ka dhex dhigay maraykanka iyo canada fili waa dalkan maraykanka hore waa hadda nineteen seventies-kii bay dhacday Mhm.
canada waxay cuskatay qodob ay leedahay aniga islandkan waxaa i siiyey oo ii aqoonsaday ing- eh, ingiriiskan c sixteen twenty onkii lix kun iyo lix boqol iyo labaatan iyo kowdii maraykanku waxay dhaheen no no no sidaas arrintu ma ahane heshiis ka dambeeyey kun iyo toddoba boqol iyo siddeetan iyo saddexdii baan la galay ingiriiska kaas oo xuquuqaha dalalka ilaa north america dhan caddaynaya marka supersaded yani sharcigaas waxaa waxaa daboolaya sharcigan dambe fiiri soomaaliya sharci dambe oo kenya ay la gashay xuduuda ma jiro xuduudan markii la qaatay ilaa zayla waxaa joogay faransiiska fadhiya brzeembi djibuuti djibuuti iyo somalilan ama hadda soomaaliya waktigay jirtay xuduud ma kala saxiixan laakiin waxaa la ilaalinaya wixii ingiriiska iyo faransiiska udhexeeyey talyaaniga iyo ingiriiska wixii udhexeeyey way annagu hadda waxa aynu ku doodayna relevanty ma ahan dawladdii jirto yani lixdankii tin idinma saxiixin inagu inaan marka taargetgarayna hay-adaha dalka soomaaliya inay taargetgareeyaan hay-adaha wax qodaya dabcan waxaa la leeyahay dowladda kenya ilaa hadda lagama warqabo dhankeeda khabiirada ay keensan doonto qareenada u doodi doono dacwadda waxay la imaan doonto miiska ay soo saari doonto si lamida soomaaliyana weli calaamad su-aal ayaa dad badan ka saaran marka bal dhankiina yaa ha
haddaan taa ku caddeeyo waxa weeyaan runtii dowladda soomaalidu horta kow waxa weeyaan inay isku tashato ummadda soomaaliyeed ku tashato ayna go-aansatay in ay difaacdo xuduudaha soomaaliya dhul iyo bad iyo bixiga markaas qodobka labaad dowladda soomaalidu runtii dhul baa iga maqan oo waa isaga kasoo noqonaya anaa iskale runtii ma aaminsana laakiin waxay samaysay in kayskan laga fikiro in dad khubaro ah oo runtii soomaaliyad horta la helo ko soomaali mise dadka baxsan la helay runtii dad khubro ah oo soomaaliyeed oo qiimo leh oo wadanyad leh oo runtii dareemaya arrintan culeyska iyo miisaanka ay ku leedahay ummadda soomaaliyeed dabeetana haddana waxaa loo dhaafay in la helo dad looyaro caalami ah oo runtii jinsiyado kala duwan ah maraykan leh oo ingiriis leh oo faransiis leh oo lagu xushay oo ay looyaradaa soomaaliyeed loo ogolaaday inay xushaan adduunyada intii qiimale ee kayskan oo kaysas noocan oo kale a gashay oo ku guulaysatay runtii wixii ay keeneen markaa dadkii la keenay runtii maanta waxaa la hayaa looyaro oo runtii tiro leh oo qiimo leh oo taya leh oo adduunyada dana laga yaqaano waayahay markii hore oo dowladda soomaaliya warqadaha qaramada midoobey ay u gudbisay oo inay ka doodi karto baddeeda ah markaasi ma dowlado kalea ku jiray oo ama dana gaara ha kala haadaan ayaga baddaasi ama mid soomaaliya ay ugu tabarucayaanba ha noqotee ma dowlado kalea horey ugu sii jiray kasakow in haatan laga yaabo inay idin caawinayaan hawshan runtii waxay u taallaa dowladda soomaaliyeed waxay go-aansatay hawshan innaga inoo taallaa ummadda soomaaliyeed ma u taallaa aynu horta inagu lafteheena iyo inagu waxaynu haysano aynu ku tashano aynu ku dagaalgalno dabeetana maxaa inaga dhiman waxay naga dhiman runtii waxyaabaha runtii markiiba anigu ma joogin markaas laakiin waktigan kayskelinta laga shaqaynayay ee looyarada iyo dadkan expertka soomaalida ay ka shaqaynayeen aniga aad bay iga horreysay waktigan aan halkan idi laakiin markii aan dhegaystay waxa weeyaan case muddo runtii la dhisayay oo laga shaqaynayay waayahay ugu dambeyntii admiraal faarax qare khayr iyo khasaaro arrintan maxay ku dambeyn kartaa ayay kula tahay adiga waan soo gebagabeynaynaa barnaamijka anaga horta welwelka muuqanaya horta aniga qofaan iima muuqdo sababo badan awgood horta dawladda soomaaliyeed waxay kari karta waa kartay qaanuunka dawligu wuxuu qabaa laba dawladood waxay isku qabsatay xuduudbadeedsad waddaa u furan wadadii koobaad waa soomarog wada hadalayeed waa ku heshiiweyn waxbaa kasoo bixi waaya wadada lamaad oo ciidanan inaan cid saddexaad u talada u dhigano oon maxkamad ahayn ayaduna waa soco weyn wadada dawladda soomaalied u fureed inay maxkamad tagtay maxkamadina waa tagta taas horta waa taas midda kale welwel meesha ma yaalo muddo sanad ka badana arrintan loo diyaargaroobayay dhinaca sayniska haddii la eego dhinaca sharciga haddii la eego dhinac yala badan haddii la eego waa loo diyaar garoobay waxaan isku halay karno dacwaa iyo wixii lagu ayidi lahay horta jeebka inay ku jiraan waana gudbinaynaa sharci yaqaan waxaan siinayaa cabdiwaaxid cabdulaahi warsame bal noo soo gunaanad maxay sheekadan ku dambeyn doontaa aakhirkeeda mar haddii dowladda soomaaliya fare ee hore meel uga yaaleen dadka qaarkood taasi ay walwalweyn ka muujinayaan inkastoo mas-uuliyiinta dowladda ay leeyihiin dhabacad ayaan ku taaganna oo xaqeena aan doonaynaa ma ahan wax politicsa ma ahan waxa weeye arrin qaanuun hadday dhacdo kuma qancin wa wa waa la odhan karaa faarax sidaan qabo tan kale sida jananku sheegay dadka soomaaliyeed tayadoodaan aqaan waxay yihiin baan aqaan dhib ha qabeen ha kala daadsanaadeen laakiin ma nihin dad dalkooda iyo ummadooda la qaban karo waxaan keliya aan kula talin lahaa legal expenses badan baa bixi doona culays badanna dawladdan ku ah sida aan filaayo iska tabar yar in account loo furo wasiirku hadduu imaqlaayo prime ministerka la gaarsiiyo madaxweynaha la gaarsiiyo tabarucaad qaas ah loogu qoro ummadda soomaaliyeed inay soo ku bal haddaynu ku heshiin weyne inaynu nidaam dhisano inaynu ku heshiino hanti dhacan oo soomaaliyeed inaynu bal shilin ku difaacno maaha ama ten milyan hana haata ama shan milyan hadduu wixii ku baxdo arkay cumar cabdirashiid oo qoray baan arkaya coostis uma hayn waana legitimate sida uu qabo waaya waad mahadsantahay marka waxaan kusoo gaabinayaa soomaaliya inta aada isku maqan tihiin dalkiinu saasuu u maraya heshiiya oo ku heshiiya nabadeenna iyo wanaageena guud ahaana barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo toddobaadkan aynu ku eegnay saddex iyo tobanka bishan juulaayo oo dowladda soomaaliya ee maxkamadda caalamiga ee cadaaladda heeg ay u gudbinaysa dacwadda muranka badda soomaaliya ee kala dhexeeya kenya islamarkaana ay qayb ka ahaayeen wasiirka dekedaha iyo gaadiidka badda soomaaliya mudane nuur faarax xirsi oo jooga magaalada muqdisho abukaati cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo qaynuunka ku takhasusay joogana magaalada colombos ee gobolka ohio iyo sidoo kale taliyii hore ee ciidamada badda haatanna guddoomiyaha hay-adda cilmi baarista badaha soomaaliya admiraal faarax axmed cumar faarax qara ayaenu intaasi kusoo afmeeraynaa intaynu toddobaadka soo socdo barnaamijkan mid la mid ah ka maqli doontaan v o a inta ka horreysa nabadgelyo
barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadkana waxaa inoo soo diyaariso o inala socotiinaysay sahraa cabdi axmed
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waagaaga dhegaystayaal haatanna bal aynu eegno wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca muqdisho naga soo gaadhay
xilligii asurka ayay ahayd qaraxa marka dhacay oo jug ayaan maqalnay annagoo oo qol ku jirna waa soo baxo oo meel biyaha laga cabo marka waxaan moodayay qaraxaas inuu yahay qarax aan noo dhoweyn kadib annagoo marka biyaha meesha ka cabayn ayaan waxaan maqlay qarax kale oo jug weyn oo agtiida ah marka aniga waxaan isdhahay waa hoobiye oo maaragtay magaalada hoobiye kusoo bilowday waxaan isiri hoteelka gal hoteelka iridiisa markaan marayba waxaan arkay gaari hoomayo oo nooha oo meesha ku ololeyso iyo dadkii meesha taagtaagnaa oo wada dhulka ku wada dhacay qaarkoodna ay madmadoobaadeen waan gartay laabkaan soo galay meel gudahaan soo galnay dadkii haddana waxaan arkay qaybta dambe kasoo wada cararayo oo gidaarada kasoo dhacdhacaya marka waxay ii sheegeen in gudaha xamado ay ka dhacayaan iyo bambooyin marka saasay wax u dhaceen qaar oo kasoo nin oday oo kasoo booda meel dushaane waa soo qaadnay isagoo dhahay dhabarkan ka jaray nin kale oo madaxa dhiig ka socda waan arkay nin koolbawaadiyaha oo gaarka meesha ka ahayn laamigoo yiiray waxaana qolof ololaya ayaana agtiisa yiiray marka inuu dhintay inuu nool yahay ma aqaan waan gartay markaa hoteelkee weeye hoteelka aad adigu ku sugnayd hoteelkan kusuna waxaa waxaa la yidhahdaa hotel city siyaada la yidhahda wuxuu ku yaala madax afka hore ee madaxtooyada waxaa u dhawaayay hoteelkan s y l marka s y l laba jidla waaye labada jid meesha ay iska gooyaan ayuu gaaridigiila isqarxiyey marka qaraxii qaarna wuxuu aaday irida madaxtooyada qaarna wuxuu soo aaday dhankan kale ee hoteelka marka saasay waxu dhahay meeshina qiiq iyo uuraa ka kacday waa ka wada carna marka saasay waxu dhahay anaga ciidana meesha gala haddana dagaalaa ka dhacay bambooyina ka dhex yeelay iyo xabado intaasaan ogeyn marka hoteelkiina mooyaane hoteel kale oo idinku dhow ma iyana wax ka dhaceen
ha hoteel weheliya ayaa naloo sheegay dad ku sugan waxay noo sheegeen in hotel weheliye ee qaraxaas uu ka dhacay ee gudahana oo la galay ee dagaalna oo ka socdo oo xabadaha ay- ay- ay- ay- ay is- iswadaarsanayaan dad- kuwa dadkii galay iyo kuwa meesha difaacayay marka ilaa hadda intii aad hotel ku sugnayd ee qaraxii hore markuu dhacay hotelkaad ku sugnayd wax meyda imsaad aragtay
kolley aniga ninkii waardiyaha meesha ka ahay ee, isagoo dhulka yaalaan arkay laamigooda inuu dhintay iyo inuu nool yahay ma aqaan laakiin meesha ee, ee, uuro badan iyo waxaa ka dhacay qorsaan badanaa ka dhacay aniga lafteeda qiiqi xataa iyo u- uuradii gadaala ii dhaafeen oo dad aniga iga sii dambeeya qaarkood inay dhaawacdaan aa dhici karto marka Ilaahay- ilaahay inuu siiyo.
marka hotelkiina gudaha een, ogaalka ma cid baa usoo gashay
haa haa hotelka gudaha waa loo galay hotelka gudihiisa dagaalaa ka dhacay oo ee, wuxuu lahaa iri dambe oo meel matooryaal iridii ayaa la jebiyey dadkii halkaasi kasoo baxeen qaarna ge- ee, dusha dambe oo ay- ay garaash meesha ku yaal ay kasoo boodboodeen oo halkaasi ay kasoo yaaceen ayaguna marka dad intee leeg baad isleedahay baa soo galay dable intee leeg een, hotelka
maya maya ma a- ma ma aqan mana arkin aniga laakiin kolley ha- gaariga markuu isqarxiyey hotelka waa la galaa loogu yiri gudihiisana waxaa ka yeeraya dhawaq risaasaa ka dhacaysa waan gartay een, markaad eegtid een, eh, wararka ilaa hadda aad helaysid een, labadii hotel miyaa la haystaa mise waa weli waxaa ka socdaa een, eh, samata bixintii oo gacantoodii way ka baxday
maya hadda hadda waa waa noo dhowyaa meel u dhowaan taaganahay ee, wax dhawaqoo rasaas ma maqlo in maarata xaaladda ay dirtaan isleeyaha waan gartay marka hotelka dadkan degan ama dadka joogay een, ogaalka yay u badnaayeen
waa dad dad caadiya iska dhigan hoteelada waa dad magaalada dhan ee guryaha iyo hoteelada isku isku siyaa loo degaa ee, sidii hore maaha qofka qofku haddoo doono hoteelu degaa haddoo doono guriyuu degaa marka waa iska caadi dad caadiyaan ku ogaa kulley aniga laakiin xildhibaano iyo shaqaalaha dowladda u badnaa ayaa wararka qaarkood nagu soo gaadhayaan wallahi way dhici kartaa laakiin aniga hadda wax xildhibaana meeshaas degan maba ogeenba
kaasi waxa uu ahaa muuse jiisow oo ku sugnaa hotelka siyaad oo ka mid ah laba hotel oo maanta magaalada muqdisho goordhaweyd ay dabley ku weerartay waxa uu khadka taleefonka ugu warrameeyey ismaaciil xuseen farjar waxaa haatan si toos ah khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ugu jira waryaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste qoyste haddaad i maqlayso bal wararka ugu dambeeyey waxaad ka maqlayso labada hotel ee weheliya iyo siyaad
aad aad u mahadsan tahay xilligii maqribnimada ee afurka la isku diyaarinayey ayaa qaraxyo waaweyn laga maqlay magaalada muqdisho waxaana baabuur walxaa qarxa laga soo buuxiyey marka hore lagu weeraray afaafta hoteelada weheliye iyo siyaad oo ku kala yaala weheliye ku yaala waa taqaan horta jidka maka almukarama iyo hotel siyaad oo ku yaala halka jiirada hoose madaxtooye looga jiiroodo labada hotelba isku saacad ayaa la weeraray waxaana ciidamadii weeraray ay gudaha u galeen hotelka ilaa iminka marka rasaastu way socotaa qaraxyo way ka dhaceen in- wadada marka almukaramana ciidamadu way xireen ciidamo badan oo kuwa dowlada federaalka ayaa labada hotel usoo baxay Waa tahay, een, waxaan rabaa Ay uga qoysta- saareen kooxaha weeraray marka xabaduna way socotaa qolyaha ambalaasyada oo aan dhowaan la xiriiriyey ee iyagu dhaawaca ururinayeen waxay ii sheegeen inay dhaawacyo badan qaadeen balse aanay hayin tiro koob sugan waxay kaloo ii Waa tahay, sheegeen qoysta, adoo raalli inuu ah, jiro qoysta.
khasaare isna dhimasho ah qoyste waqtiga ayaa nagu yar waxaan rabaa si kooban een, min hotel haddaan u kala qaadno hotel weheliyo kale markaad si kooban uga hadasho hadda een, dableydii ma ku jirtaa mise waa laga saaray
hotel weheliyo weli lama xaqiijin karo in dableydii ay ku jirto bal iyo in laga saaray intaba balse aagi hotel weheliye waxaa hoogaa ka yaraatay dhinacii rasaastii aadka badan u socotay marka ciidamada amniguna weli wax faahfaahina kama bixin saxaafadana lamaysan hadlin waayo waxaa lala tacaalayaa sidii kooxaha looga saari lahaa laakiin dhanka kale hotel siyaad weli rasaastii ka dhex socotaa hotelka ciidamadii iyo kooxihii kalena way isxabadaynayaan aagana waxa waaye ma goob lasoo geli kara ma aha ammaankiyaa si weyn loo tegay iyaguna waxay ahaayeen kuwo kadisa diyaarna looma ahayn oo waqti waqti afur iyo salaad lagu jiray Een, dhimasho iyo dhaawac maxaad maqlaysaa Een, hoteelada qaar sida weheliyo kale xildhibaanaad deganaa baa laleeyahay een, hotel siyaadna dad shacab ay u badnaayeen sida la sheegayo marka si kooban dhimasho iyo Waa- dhaawac maxaad maqashay hoteelada xildhibaano iyo siyaasiyiin ka tirsan dowladda way jiraan masho tiral ima sheegin laakiin dhaawacyo ilaa toban iyo afar gaaraya ambalaasadu inay soo qaadeen waa ii sheegeen kuwo waa tahay kalena ay qoyste aad jiraan.
qoyste aad baad Marka cid aad baad dhimasho mahadsan tahay iyo qoyste qoyste aad baad mahadsan tahay Ha, ha, waqtigaan haya wixii warara een, idaacadaha soo socdaan kaala soo xiriiri doonaa haddii aan labno dhegeystayaal guud ahaan idaacaddii caweysniminta ay ku dhantay intaan mar kale kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.